asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khyaarta qiimaha ee hawada lagala xidhiidha imeelkaas oo aad dal iyo dibadba naga dhegaysanaysaan hawkani waa shabakada wararka caalamiga ee somaali dsbrenews com kuna soo dhawaada warar wixii dal iyo dibadba aan idinka helnay habeenkan caawa oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan warkana waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada qodobadan caawa idinkugu hayna wararkana waxaa ka mid a nuxurka kulan gudoomiye faysal cali waraabe maanta la yeeshay wariyaasha ka howlgala warbaahinta dalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan cali maxamed waran cabdi oo maanta hortagay golaha guurtida somalilan kana warbixiyey howlaha wasaaradiisa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo muqdisho ka soo degay shacabka soomaaliyeedna ugu baaqay in barasha barakaysan awgeed ay iscafiyaan mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka ee ucid oo maanta lagu horjoogsaday booqashada gudoomiyihii garabka haweenka ee xisbiga iyo askartii saldhigga oo budhadh iyo qori dabadii dadkii la dhacay fallaagada i s i s ee dagaalka ka wada dalka ciraaq oo magaalooyin hor la gacanta ku dhigay akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xiriirta intaas waa qaar ka tirsan wararkii caawaan idiin haynay oo kooban haasana ku soo dhawaada isagii oo fidsan gudoomiyaha xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe ayaa maanta xarunta kulan kula yeeshay wariyaasha ka howlgala warbaahinta kala duwan ee dalka kulankan oo ay kasoo qayb galeen inta badan wariyaasha madaxa bannaan ee hargeysa ka howlgala ayaa uu gudoomiyuhu si mugle maanka ugu hayn lahaayeen arrimaha qadiyadda somalilan iyo heerka ay ka taagan tahay gudoomiyaha ayaa wariyaasha halkaasi uga akhriyay war-saxaafadeed ay soo direen wadamada midooda yurub maraykanka iyo ingiriisku kaasoo ay kaga hadleen arrimaha deegaanada sanaagbari iyo sool koonfureed waxaana warbaahinta ku adkeeyey inay si mugle uga taxadaraan marka ay ka waramayaan deegaanadaasi oo ay iska ilaaliyeen ereyada cadowgu ka farxinaya waxa uu faysal si buuxda ugu sheegay warbaahinta inay taageero buuxda oo niyad ah siiyaan ciidamada furinta hore jooga ee difaacaya qarannimada dalka islamarkaana qoraaladooda u isticmaalaan ereyo ka farxinaya ciidanka shacabkuna ku abuuraya inay si buuxda ugu midoobaan dagaalka lagula jiro oo qolyaha nabaddiidka ah gudoomiye faysal waxaa hadalkiisa si weyn uu soo dhaweeyey warbaahinta halkaas iskugu timid waxaana ay kaga falceliyeen hawraarsan ay ku balan qaadeen in ay ka midha dhalin doonaan waanada iyo waxuu sheega qiimaha leh ee uu u akhriyey gudoomiyuhu gudoomiye faysal cali waraabe oo caan ku ah difaaca qadiyadda somalilan ayaa warbaahinta ka waaniyey in ay ku mashquulaan kaftanka iyo dacaayadaha siyaasadeed ee gudaha somalilan ka jira balse muhiimada siiyaan sidii ay difaaca dalkooda iyo dhiirigelinta shacabkooda iyo ciidankooda qeyb libaax uga qaadan lahaayeen faysal waraabe waxa uu ugu dambayntii warbaahinta dalka ku adkeeyey inay iska ilaaliyaan kaafaquuqa shacabka iyo siyaasiyiinta dalka waxaanu tilmaamay in inta bad somalilan ay adeegsadaan warbaahinta dalka kasoo baxda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta hortagay golaha guurtida somalilan siduu uga warbixiyey waxqabadkii wasaaradiisa intii uu xafiiska joogay waxaa wasiir waraacadda sheegay inay si weyn uga shaqeeyeen kobcinta iyo koroqaadista ammaanka guud ahaan ee dalka oo ay ka qayb qaateen xalinta shaqaaqooyinka alaaba dhex mara beelaha wadadega somalilan dhinaca kalena waxa uu sheegay in aanay somalilan ogolayn in baasaboor aan la aqoonsan cid bixisa iyo halka lagu bixiyo in dalkeeda lagu soo galo waxaana wasiirku daboolka ka qaaday oo uu sheegay in sanadkan xajka lagu tegi doono e baasaboorka cusub ee jamhuuriyadda somalilan oo ay dhowaan soo taabiceen waxaa kaloo wasiirka arrimaha gudaha somalilan uu qaar ka mid ah hay-adaha wadanka jooga ku eedeeyey inay dalka ka wadaan nabadgeliyo darro iyo basaasnimo cali maxamed warnacade oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladiisii
ka labaadna waxa weeye dalkan inaynu ka jarno soomaaliya ama dib ula soo noqono xorriyadeennii waxaynu u daadinay dhiig badan waxaynaga maqan dhalinyaro fara badan waxaynagaga maqan odayaal fara badan waxay nagaga lumay taariikh fara badan waxaynu u gallay dhib fara badan dunida casriga ahi maanta way iskhiyaameynaysaa waxyaabaha la ysku khiyaameeyo waxaa ka mid a ee ka hor imanaya gooniisutaageenna inaynu la wadaagno baasaboor aan dawlad lahayn weliba baasaboor aan dawlad lahayn oo aan aabba lahayn oon hooye lahayn oo ah ka soomaaliya ay gidaarada ku bixiso oo aanay xukumin meelaha lagu bixiyo dawlad xukunta aanay jirin innagu waxaynu samaysanay mid le dawlad kantaroosha iyo cid lagala xidhiidho oo xataa haddii ninka wata uu dembi sameeyo aynu mas-uuliyaddeeda qaadayso ninka baasaboorka somalilan iyo baasaboorka sitaan inuu yahay muwaadin somaliland ah wax alla wixii ka yimaadana dawladda somaliland ay dusheeda ku qaadayso taa waxaanu wadnaa imika inaanu waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jabuuti iyo dawladda jabuuti oo dhowaan safar aanu ku tagnay markii aanu u sheegnay inuu baasabaarka soo socdo noo ballan qaaday inay nagula macaamili doonaan oo ay inoo ogolaan doonaan inaynu ku safarro dalka jabuuti baasaboorka cusub ee somalilan dalal kale oo fara badanoo hore inoo ogolaano way jiraan oo maanta kan qaadanaya waxaanu ku tali jirnaa dawladda sacuudiga haddii eebaydmo inta xasha ka horaysa inaanu u geyno baasaboorka somalilan
waxaa maanta laga horjoogsaday mas-uuliyiinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucid oo booqasho ay rabeen inay ugu tageen gudoomiyihii garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga ucid oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xidhnay saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa maraanu booqanay saldhigga oo wakhtigaasi ay ka taagna xiisad xoogan oo ka dhalatay horjoogsashada mas-uuliyiinta iyo xidhitaanka xogayihii ciyaaraha ee xisbiga ucid oo ka mid ahaa saraakiishii booqashada ku wehedinaya musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee ucid ayaa mar keliya waxaa dadkii goobta ku sugnaa kusoo dhaqaaqay ciidamada ammaanka iyo dhalinyaro u muuqatay inay askarta kacasaara lahaayeen oo si aan kala sooc lahayn dadkii ula dhacay bured iyo bokorado taas oo keentay farxad xoogan oo ay dadkii sameeyeen iyada oo saameyn ku yeelatay isku socodkii dadweynaha ee wadooyinka ka agdhow saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa goor dambe waanu khadka talefonka ku helnay musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucid ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay sida ay ula dhaqdeen askarta saldhigga dhexe dadweynihii ku sugnaa saldhigga hortiisa waxaana uu intaas raaciyay in howlgalkaa lagu xidhay maxamed cali muuse jiir oo ahaa xogayihii isboortiga ee xisbiga ucid jamaal cali xuseen oo aanu weydiinay waxa sababay in sidaas loola dhaqmo taageerayaasha xisbiga ayaa sheegay in askarta saldhigga joogta ay ku shaqaynayeen amar uu sheegay inuu kasoo fulay madaxtooyada somalilan oo looga shakisan yahay in ay ka dambeysay xadhigga loo geystay guddoomiyihii garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ucid intii aanu meesha ku sugnayn ayaa waxaa indhahaygu qabanayeen ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo ay weeliyaan dad dhalinyaro ah oo gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha kula kacayay dadkii goobta kaag dhowaa dhinaca xukuumadda iyo hay-adaha ammaanka ayaan ilaa hadda laga hayn kana hadlin sababta rasmiga ah ee ay haweeneydani maalintii saddexaad ugu jirto saldhigga dhexe ee magaalada hargeysa warar hoose oo ay helayso shabakada wararka ee qurbajoog dotcom ayaa sheegayaa in lagu guda jiray dhegaysiga dacwadii mas-uuliyiinta haasuf ay haweenaydu maxkamadda ka dhex jiray hadal aanay ku farxin madaxtooyada somalilan ugu dambayntii la ra-iisul wasaare hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cabdi ayaa wuxuu maanta boqosho ku yimid magaalada caasimadda ee muqdisho oo si diiran loogu soo dhaweeyey ra-iisul wasaarihii hore oo kasoo degay garoonka aadan cabdi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey iyadoo soo dhaweyntiisa ay qayb ka ahaayeen xubnaha ka tirsan dowladda iyo qaybaha bulshada ee dadka reer muqdisho nuur xasan xuseen oo saxaafadda kula hadlayay garoonka aadan cabde ayaa waxa uu beeyaamiyey in maashiyihiisa magaalada muqdisho ay ka dambeysay markii uu casuumada rasmi ah ka helay maamulka gobolka banaadir nuur xasan xuseen
ayaa ku waramay in bisha barakaysan ee ramadaan uu shacabka soomaaliyeed kula soomi doono magaalada muqdisho si loogu muujiyo ayaa uu yidhi ammaanka nabadgelyada magaalada muqdisho nuur cadde ayaa waxa uu shacabka reer muqdisho ugu baaqay inay iscafiyaan bisha barakaysan ee ramadaan awgeed oo ay maalmo koobani inaga xigaan akhyaarta qiimahan ee hawada nagan xidhiidhaayay gudahan intaas waxaanu kusoo ilxidhaynaa war wixii dan iyo dibadaan idinka haynay warkuna wuxuu caawa mar kale idinka imanaya stuudiyaha ay shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan warkan warka xiga waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa
Yeah.